gudoomiyaha gobolka banaadir doctor xasan maxamed xuseen mongaaba ayaa maanta dowladda imaaraadka carabta kala wareegay gaadiid debdamisa oo lagu xoojinayo adeegyada gurmadka iyo badbaadinta shacabka gudoomiyaha gobolka banaadir oo munaasabada la wareegidda gaadiidka debdemiska ka hadlay ayaa sheegay in dowladda imaaraadka ay ka jawaabtay codsi ay u direen maamulka gobolka si loo helo gaadiid casri ah oo lagu xoojinayo adeegyada debdemiska looguna adeegayo badbaadinta hantida iyo nolosha shacabka magaalada muqdisho maxaal wasiir maanta waxay noo tahay fursad weyn oo aan maaragtay halkan ku guddoomayno laba baabuur oo debdemis ah ay noogu deeqday dowladda aan walaalaha nahay imaaratanka carabta runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inay si degdega uga jawaabeen sacaad safiir mar aan ballan kulan kula qaatay magaalada muqdisho xafiiska duqa magaalada oo aan codsi rasmi ah oo qoraal aan ugu gudbinno baahiyaheenna si ay u kala horreeyaan waxaa ka mid ahaa inay noogu deeqaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo gaadiidka nadaafadda waddooyinka bacdamaha magaalada laamiyadeeda la dhisay iyo bacdamaha magaalada runtii suuqyadeeda iyo maraafiqdeeda caamka ay ku soo laalaabteen maaragtay yacni maxaan ku leehay debab gaadiidkan oo aad noogu yar yahay ayaan codsi hordhacaho degdega u gudbinay inuu si degdega noogu soo jawaabay safiirka oo dowladda imaaraadka carab halkan u fadhiya waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dacmigan runtii wuxuu aad yani kaalin weyn ka qaadan doonaa awoodda kooxdeena debdemiska ay u hela doonto inay si degdega ugu gurmato markay dhibaatooyinkaas kole ay dhacaan ilaah naga hayo ayay maaragta door weyn ka qaadan doonaa waxaan rajaynaynaa de inay noqoto bilow wanaagsan oo ah yacni wax badan oo daad ah naga soo gaari doono abudubay ee muqdisho ka soo gaari doono oo ah taageero dhinac kasta leh haddii ilaah yidhaahdo